xaflad si wanaagsan loo soo agaasimay oo lagu furay macadka cusub ee baridda ijaasaynta qiraa'aadka mataaniyaadda xifdinta qur-aanka kariimka iyo tarbiyadda islaamka oo loo bixiyey imaamu aljasaari ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimmada ahlusunna waljamaaca ee xerada qaxootiga ifa waalidiin arda iyo qaar ka mida maamulka xerada waxaana lagu aftaxay
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا qaar ka mid a ardayda macadka lagu fura ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin duruusta cusub ee halkan lagu baranayo sida qiraa'aadka iyo xifdinta qur-aanka kariimka waa magaceedu waa xuseen maxamed isaaq waxaan ahay ardayda mahad markas alimaam aljazariya aad baan ugu faraxsannahay maanta in markaskaas la furay oo macalinkeenu weyn shariif imaam shariif maxamed shariif yuusuf oo halkan xarada ifa uu ka hergeliyey maanta aad baan ugu faraxsannahay waxaana diyaar u nahay inaan waxalla wixii lagu baranayo ay u weyn yihiin u horreeyaan qara-ooyinka qur-aanka macal tajwiidka inaan baranno waan ku faraxsanahay waan u tahniyey waan soo dhaweynayaa insha allahu tacala waxaan rajaynaya aan kuwii ka faa'iidaysta oo kasoo qaybgalo aan noqdo anigoo magaciiya salaad ibraahim cismaan maanta waxaan kasoo waxaan ka mid ahay ardayda imaamul jazari markaas maanta la furay waxaan aada ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka iyo tayeynta tarbiyeynta kusoo biir tarbiyeynta iyo aadaabta cusub iyo qaabgaran oo waxbarashada kusoo kordhay xirada efo waxaan si zaa'id ah aan ugu mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala iyo shariifkeena sheekh maxamed oo dadaal juhdi ku bixiyey culimmadii kasoo qaybgasha ayaa bogaadiyey waxayna ka sheekeeyeen baahida keentay in la furo macad ka duwan kuwa ku yaala qeybaha kala duwan ee xeryaha xafladan iyo munaasabadan aan iskugu imaanay lagu furayo macadka ama markaska imaamu imaamuljazari raxmatullaahi calayh waa ku faraxsannahay dareenkanagana lama soo koobi karo insha allahu tacaala waana rajaynaynaa inaan ka wada faa'iidaysano magacayga waa sheekh cumar nuux ibraahim ah gudoomiyaha ahlusunna waljamaaca xerada ifo markaskan maanta aan u taagannahay daafuurkiisa baahi jirta oo aada u weyn buu daboolayaa aad baan ugu faraxsannahay ciddii ka soo shaqaysay iyo nin walboo gacan ka geys aan fikir ka geystayna waxaan leenahay allaha idan barakeeyaan leenahay baahi jirta oo aada u weyn oo dee dad qaar xitaa ay u aadayeen wadamo kale ama jaamacadooyin kale sida azhar qaybaha yani meel kuliyad qaraa'aad oo magaalooyin kale ay u aadayeen maanta ifay ugu timaada marka waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha dhammaan inay fursaddan ka faa'iidaystaan xasan xaaji xuseen waxaan ahay guddoomiyaha dacwada alamr bilmacruuf wanahy can lmunkar xarada ifo waan soo dhaweyneynaa markaskan loo yaqaano lilimaam aljazari bilqira'aat walijaaza waan ku faraxsannahay magacayga cabdiraxmaan xasan cabdi ayaa la yidhaahdaa siday culummada faraxooda ay u muujiyeen ayaan anan la qabaa aad ayaan ugu faraxsannahay markaskan oo soo kordhay gaar ahaan xarada ifo kaamka kusoo kordhay aad ayaan ugu faraxsannahay ummaddan aan ugu baaqaynaa inay ka faa'iidaystaan siyaabooyin kala duwan ayaa loogu faa'iidaysan karaa faa'iidooyinka inay ka faa'iidaystaan culummada ardayda dhinac walbaba loogu faa'iidaysto maamulaha macadka cusub shariif maxamed shariif yuusuf oo loo yaqaano shariif imaam ayaa sharxay duruusta lagu baranayo goobtan cusub waa markas alimaam aljazari liliqraa'i walijaazaad markaaskan waxaan u furnay inaan ku barno oo ardayda aan ku barno qiraa'aadka tobanka ah oo la ijaazeeyo insha allahu tacaala maca alxifdi watajwiid qiraa'aadka tobanka inaan ku barno ayaan maaratay u asaasnay markaaskan maadaama aynan ka jirin xerada markaas noocaas ama meel lagu barto qiraa'aadka saas daraaddeed ayaan u asaasnay markaaskan sheekh ayaa dhanka kale ugu baaqa ardayda inay wax bartaan ardayda iyo waalidiinta waxaan ugu baaqaya insha allahu tacaala qofkii ardayga ah inuu ku dadaalo uu barto qiraa'aadkii maxaa yeelay qofka haddii hal riwaayad uu barto waxyaabo badan baan aragnay oo waxaa dha- waxaa dhacayso in qofka diido qira'a mutawaatira uu yidhaahdo waxaas ma jiraan marka insha allahu tacaala haddii laakiinse ruux u barto tobanka qira'a ayu qiraa'atin oo la akriyo wuu yaqaanaa marka wixii qaladna wuu dareemi karaa laakiin hadda markii hal riwaayad uu ku gaabsado ma fahmi karo wixii saa wixii qalad ah wixii intii yar oo isaga xifday buu yaqaanaa marka insha allahu tacaala waalidiintan waxaan ugu baaqaynaa in maaragtay ubadkooda ay ku dadaalaan ay wax baraan qur-aanka awalan ay xifdiyaan thaaniyan ay maaragtay insha allahu tacaala ay baraan qiraa'aadka tobanka iyo wixii la halmaalo bilahi towfiiq maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa xerada qaxootiga ifo